We can promote to see you even though it's you. bismillaahi raxmaan raxiim runtii farxaday ii tahay inaan maanta eh, aan ka soo qayb galo ama furitaankan qorshaha qaranka aan goobjoog ka ahaayo sida aad ogtihiin eh, dad badan oo soo gaarayna waa jiraan dadka kalena dad aqoon-yahanaa waaye dowladnimada la sheegaayo waa qorshe qorshe qaran hadduu jirin qaran ma jiraan qaranka waa dowladda dowladda waa inay qorshe leedahay qorshaheedu muxuu yahay qorshihii qarankii la suuqin lahaa waa ma ahan istaatiidkiis keliya ma aha waa baahida qaranka uu leeyahay oo dhan wixii qaran u baahnaa caafimaad ha noqoto waxbarasho ha noqoto horumar ha noqoto dowladnimo ha noqoto wax walboo loo baahnaa waa waa idinta laga gelayo dowladnimada qorsheynta qaranka marka eh, waan soo dhaweynaynaa qorshaha qaranka soomaaliyeed maadaama aan ka mid nahay qarankii soomaaliyeed lafdhabarta qarankana aan nahay dowladda koonfur galbeed qayb muhiima ay ka qaadan doontaa waana soo dhoweyn doontaa ururadeeda bulshada iyo dadka dhallinyarada ah iyo aqoon-yahanadana waxaa laga rabaa qorshihii qaranka wixii ay koonfur galbeed ku darsan lahayd iyo baahidii koonfur galbeed ay qabtay waa ogtihiin xoogaal baa ogtihiin inaad ayadoo dhammaystiran aa u gudbisaan qaranka oo aan la dhihin eh, waxaa laga tegay kaas waxaa la iloobay kan kii ugu darnaa aysan dhicin dad u diyaarsanahatiin waa ku kalsoonahay inaad eh, baahida koonfur galbeed oo qol qaranka ay uga baahan tahay aad gudbin doontaan waxaa ugu muhiimsan waxay ahayd furitaanka shirkan shirka waa noo furan yahay la dagaalanka saboolnimada la sheegayo waa soomaali oo dhan baa saboola haddana koonfur galbeed waxaa saameeyey ee, saboolnimo oo aynan deegaanka uusan ahayn dhulka dhulqani ah waaye saboolnimadaas waxaa keenay nabadgelyaxumo amni darro baqdin badan waa jirtaa oo ku saabsan ee, biyo yaraan in ee, sanadkan ee, sidii la moodayay uusan qorin sanadka oo baqdin abaareed waa jirtaa Ee, biyihii sidii la moodayay maaha biyo yaraan hadday bilaabatay baydhabo oo waa joogtaan oo aroor iyo waxaa la isticmaalayaa hooyido marka waxyaalaha kale ugu muhiimsan waxaa waaye caafimaadka caafimaadka in la hormariyo waxbarashada in la hormariyo ee, adeegyadii bulshadii oo dhan in la helo maadaama aad ururada bulshada aad tihiin wax allaala bulshadina aad mas-uul ka tihiin wax allaala wixii bulshadaas maanta ay u baahan tahay yaysan u weynin adinka sheegin la-aantiinna iyo qorin la-aantiinna waa weli kartaan qora ee, sheega wixii aan u baahannahay waxaan ku faraxsannahay dowladda federaalka ee, qorshahan ee, deyn cafiska oo meel fiican maraayo haddii maanta soomaaliya deynta laga cafiyo annagana ee, soomaaliyaan ka mid nahay waxaan awoodinaa waxaan waxaan nala awoodayaa in deyn maahana deeq aan helo deeq inaan helno lacag aan suubsanno ee, soomaaliya dowladnimadeedana sidii la rabay ay u istaagto oo meel kastoo adduunyada ka mid ah siday ula macaamisay wixii ay warsatay ay u helaan aada iyo aada u mahadsan tihiin waxaan kaga magad celinayaa kasoo qaybgalka fiican ood kasoo qaybgasheen shirkii qorshaha qaranka ee sagaalaad waa noo furan yahay waxaa wanaagsan